barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqi bulshaya hayragii duman barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqi bulshaya hayragii duman
kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal saaxiibyaal meel waliba aad joogtaan iyo si waliba codka idiin soo gaaray waxaan hawada idinka leeyahay habeen wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha ee raadiyo beerolaw haadahan oo kale aad ka maqashaan mujada f m-ka sideetan iyo sideed dhibic sideed megahertis qodobada ugu xiisaha badan ee kusoo qaadan doona waxaa kamid noqon doona wareegga saddexaad ee tartanka sirabiyda ah ee ka socda garoonka stadium laqanyo ayaa laga ciyaaray kulamo xiiso badan kooxa qaar ay ka hareen kuba qaarna way usoo baxeen wareegga afraad buulaxable iyo suuq sare kulankoodii wuxuu kusoo dhamaaday helabardo iyo aflax ayagana sidoo kale wuxuu kusoo dhamaaday waxaan kaloo eegi doonaa waxyaabihii ugu dambeeyay suuq kale iibsiga laga qoray maanta oo sabti ah iyo kooxaha soo qaatay xidigaha iyo xidigaha ka taga kooxahooda Qodob- qodobadaasi iyo qodobo kale u diyaargarooba dhegeystayaal
barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqi bulshaya hayragii duman sacab sacab sacab sacab badan ha loo tumo barbaartii la soo xulay tartan loogu baaqi bulshaya hayragii duman
meel waliba aad joogtaan iyo si waliba codka idiin soo gaareen dhegeystayaal saaxiibayaal waxaan hawada idinka leeyahay habeen wanaagsan waxaan gudagelaynaa qeybihii hore barnaamijka ciyaaraha ee raadiyo beerola kooxda kubadda cagta suuq sare ayaa rigooryaal lix iyo shan kaga badisay dhigooda kooxda buulixable kadib markii wakhtiga loogu talagalay ciyaarta ay isla dhaafi waayeen barbaro hal iyo halla kulankaas ayaa qeyb ka ahaa wareegga saddexaad ee tartanka sirabida ee ka socda garoonka stadium laqanyo kooxda suuq sare ayaa u gudubtay wareegga afraad ee tartanka halka kooxda buuli xaabley ay isaga hartay tartanka gebi ahaanba sidoo kale kooxaha ama kooxda aflax ayaa rigooryaal shan iyo saddex ugu badisay kooxda helabardo kadib markii waqtigii loogu talagalay ciyaarta ay isla dhaafi waayeen barbaro eber iyo eber ah kooxda helabardo ayaa macsalaameysay ama ka hartay tartanka kooxda heerka labaad ee beledweyne ugu dambeyntii kulanka saddexaad oo galabta isha lagu haayay ayaa waxa uu ahaa kulankii xiisaha badnaa ee u dhexeeyay kooxda hilaal iyo waaberi academy kulankan ayaa ka mid ahaa kulmada ugu xiisaha badan ee laga ciyaaray tartankani ugu dambeyntii kooxda hilaal ayaa hal iyo eber ugu badisay kooxda waaberi academy kulan ciyaareed ku dhex maray garoonka stadium laqanyo kulamadaasi natiijooyinka waxay ahaayeen kuwii ugu dambeeyey ee maanta laga diiwaangeliyay tartanka xiisaha badan kaasi oo ka socda garoonka stadium laqanyo waana tartanka heerka labaad ee sirabida ah kaasi oo loo qabtay afartan iyo sideed kooxood iminkana wuxuu soo gaaray qeyb xasaasi ah qeybta saddexaad ayaa laga gudbaya qeybta afraad ayaa loo gudbaya dhinaca kale haddii aan eegno waxyaabihii ugu dambeeyey ee laga qoray suuq kala iibsiga xilli ciyaareedka maadaama aada inoogu soo dhow yahay in la daafuro lix iyo tobanka agosto kooxo badan ay doonayaan inay iska adkeeyaan boosaska ay u arkaan inay daciif ay ka yihiin waxaad u malaynaysaa in kooxda manchester city ay kusoo hartay ama ay ka hartay tartankii ama hardankii loogu jiray saxiixa xidiga qaranka xulka qaranka spain iyo kooxda arbi lisbig iyo daniel olmo city ayaa go-aan go-aansatay inay lasoo siixato daniel olmo ka hor dhamaadka suuqa kala iibsiga inkastoo kooxda uu u ciyaaro itihad stadium ee walaac joogta ay ka qabaan kalsoonida xiddigan arbi lisbig sababo la xiriira rikoorkiisa dhaawacyada isagoo sky blues oo ku hogaamiyey rikoor taariikhi ah oo markii afraada isku xigta premier leaga ay qaadeen sobre beb guardiola ayaa dejiyey himilooyinkiisii ahaa sidii uu xoojin lahaa kooxdiisa si uu u hubiyo in mar kale loo caleemo saaro horyaalnimada markii shanaad oo isku xigta ee horyaalka premier leaga dalka ingiriiska savinho ayaa noqday saxiixa koowaad ee ugu horreeya kooxda manchester city ee suuq kale iibsigan markii uu dhamaystay dhamaystiray soddon dhibic sideed milyan oo guinea ay kaga soo wareegsatay kooxda toires horaantii bishan laakiin qorshayaasha ayaa la dejiyey si loo hubiyo in garabkan reer brazil uusan ahayn keliya saxiixooda balse waxaa jira ciyaartooy badan oo imaan doona garoonka etihad stadium si ay u xoojiyaan safka uu hogaamiyo macalin beb guardiola manchester city ayaa weli wada iskudayo ay ku dooneyso saxiixa xidiga daniel olmo iyadoo ay beb guardiola iyo agaasimayaasha ay ka shaqeynayaan sidii ay kusoo xirgelin lahaayeen xidigani ciyaaryahanka qadka dhexe ee haalabuurka wanaagsan leh ayaa dhacay heshiiska arbi lisbig horaantii bishan waxaana tartanka kula jira kooxda manchester city iyo barcelona xidigan ayaa weli waxa uu doorbidaya inuu ku laabto dhankan iyo xulka qaranka spain ee magaalada barcelona maadaama uu kasoo baxay akademiyada lamesia si kastaba ha ahaatee city ayaa weli waxay ka fiirsanaysaa soo qaaditaanka xidigani maadaama xidigan inta badan uu ku qaato ciyaarihiisa kursiga keedka oo dhaawacyada dhinaca kale manchester united ayaa ka fiirsanaysa dhowr fursadood ay ku raadinayso ciyaaryahan cusub ee qadka dhexe ah iyadoo heshiiska real sociedad ee martin subeminde oo weli uu yahay mid aad u adaga redevalis ayaa wajahaysa dagaal culus oo ay ku doonaysa inay ku qanciso xidigeeda qadka dhexe ee reer caalamiya xulka qaranka sbain si ugu soo tago kooxdiisa caruurnimada ee xagaagan real sociedad ciyaaryahanka qadka dhexe ayaa ku faraxsan yahay kooxdiisa wuxuuna diyaar u yahay inuu u galo tartan cusuba kadib markii ay dhammaystireen hesiisyada weeryahanka joshua zegze iyo difaaca kooxda lili ee lagu magacaabo leni yoro kooxda premier leaga ka dhisan manchester united ayaa hadda diyaar u ah inay xooga ay saarto saxiixa xidigani iyadoo eegeysa inay isku shaandhayn ay ku sameeyaan doorka ama dooqa uu hogaamin doono macalin ericton haga qadka dhexe ee kooxda xulka qaranka denmark christian ericson scott mctominey iyo casemiro ayaa dhammaantood lala xiriirinayaa inay baxayaan isbuucan dhowaan xilli tababaraha reer holland uu doonaya inuu dib u cusbooneysiiyo kooxdiisa united-ka ayaa ilaa haatan ku guuldareysatay inay heshiis la gaarto baris santa german oo ku aadan bartilmaameedkooda ay ku saarayaan ama ay kusoo qaadanayaan xidig lagu magacaabo manuel ogarte inkastoo ay ku qanciyeen xidiga reer uruguay inuu kusoo biiro keliya laba iyo toban bilood oo u sugan bagdi baranze manchester united ayaa si weyn isha ugu haysa subamende kaasi oo qandaraaskiisa haatan lagu burburin karo konton iyo kow milyan oo geni ah kaasi oo noqon doona ilaa iyo juun labada kun labaataniyo toddobada si kastaba ha ahaatee united-ka ayaa doonaya inay iska dhisaan dhowr boos oo ka mid ah dambeedka midig iyo bidix oo ay ka maqayeen xidigaha luke show iyo wembesaka waxaana ka mid ah qadka dhexe maadaama ay weeryahanadooda aada u badan yihiin jordan sanjo oo la xaliyay arrinkii ka tagnaa macalin ericton haga iyo weliba rasmus hogland joshua zigzi ayaa dib ugu soo laabtay difaaca dhexena waxaa la keenay bedel garafail fran xidiga lagu magacaabo loni yore balse waxaa la filayaa in saddex saddex ciyaaryahan ay imaan doonaan garoonka old trafford si ay u xoojiyaan safka koowaad ee macalin ericton haga weli waxaad maqlaysaan dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha ee radio berlula wuxuuna idinkaga imaanaya radio berol mujaddis f m ka sideetan iyo sideed dhibic sideed magahartiisa dhammaanteen waa ognahay inay jiraan walaalo badan oo isku koox ah ama kubadda cagta iska dhexlay laakiin waxaa jira dhowr dhacdo oo naadir ah oo aabbayaasha iyo wiilashuba labaduba ay dhammaantood ay dhammaanayaan inay matalaan hal koox islamarkaana ay ka wada ciyaaraan marar badan ayay dhacday inan iyo wiilkiis ama wiil iyo aabbihiis ay matalaan hal koox laakiin halkaani waxaan kugu soo gudbin doonaa dhegaysta toddoba tusaale oo ku saabsan aabbi iyo wiilkiisa kuwaas oo matalaya hal koox waxaa ka mid ah xidiga lagu magacaabo linian iyo xidiga lagu magacaabo cevren trump in ka badan labadii kun oo kulan laba boqol oo kulan oo u saftay juventus lilian trump ayaa haatan daawanaya wiilkiisa ugu yar ee cevren trump oo u ciyaara kooxda marwada duqda ee ka haramiso dhankan horyaalka seere eeda dalka talyaaniga johan iyo jordi crove waxa ay kasoo wada mataleen kooxda reer spain ee barcelona waana labada xidig oo inta badan soo maray kooxahooda aabihii ayaa ku horeeyey oo jordi johan wuxuu kusoo maray kooxda barcelona kadibna waxaa kaga dambeeyey jordi crova kesier balo iyo xidiga lagu magacaabo daniel meldini waa saddexda xidig ee soo maray kooxda lagu magacaabo az milano inkastoo daniel meldini oo haatan ka bixi doono kooxda az milano ee u hogaamiyo macalinka lagu magacaabo feska inkasta oo ibrahimovic uu sheegay inuu uusan daniel meldini qeyb kasii ahaan doonin safkaasi waa wiil aabihiisii awoogiis waxayna si wada jir ah ugu soo wada ciyaareen kooxda az milano xidiga kale iyo aabihii waa xidiga lagu magacaabo carles iyo xidiga lagu magacaabo sergio bosquitis labadooda xidig baa waxay usoo wada ciyaareen kooxda barcelona dani iyo xidiga lagu magacaabo dele blende waxay wada ciyaareen kooxda ajacis ee ka dhisan horyaalka netherland dhinaca kale diogo iyo xidiga lagu magacaabo gialio zimioni labada xidigba waxay usoo ciyaareen kooxda ka dhisan horyaalka sere-eeda dalka talyaaniga ee napoliato dhinaca kale zinidin zidani enso iyo xidig lagu magacaabo luca sidani waa aabe iyo labadiisa wiil waxayna usoo wada safteen kooxda koowaad ee real madrid way badan yihiin waxaana jiro aabe awoowayaal iyo weliba aabe iyo wiilkiis oo usoo wada ciyaaray hal koox balse waxaa ugu caansan intaan kula wadaagay dhegeysta weli waxaad maqlaysaan dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha ee raadiyo berlula wuxuuna idinkaga imaanaya raadiyo berlula mujadiisa f m k sideetan iyo sideed iyo sideed magahartis magaalada beledweyne iyo deegaamada gudaaman ayaad naga maqlaysaan halka daafaca caalamka aad nagala socotaan baraha internetkayna ku leenahay sida facebook youtube-ka twitter-ka iyo website-ka meel waliba aad joogtaan iyo si waliba codkayga idiin soo gaaray waxaan hawada idinka leeyahay habe wanaagsan meel waliba aad joogtaan iyo si waliba codka idiin soo gaaray waxaan hawada idinka leeyahay dhegeystayaal saaxiibayaal habeen wanaagsan waxaad maqlaysaan qeybihii dhexe ee barnaamijka ciyaaraha ee raadiyo beerula wuxuuna idinkaga imaanaya raadiyo beerula mujadiisa f m k sideetan iyo sideed dhibic sideed magahartis magaalada beledweyne iyo deegaamada kudaaman ayaad naga maqlaysaan halka daafaca caalamka aad nagala socotaan baraha internetkayna ku leenahay sida facebooka youtube-ka twitter-ka iyo website-ka waxaynoo harsan kulamo saaxiibtinimo badan ee oo ciyaari doonaan kooxaha ka dhisan horyaalada caalamka sida horyaalka liigaha dalka sbainka zareya dalka talyaaniga bundusliigaha iyo kana liigaha dalka faransiiska iyo waxyaabihii ugu dambeeyey chelsea oo soo qaadatay goolhaya iyo waxyaabo kale balse waxaa kusoo dhawaataan fariin
waa maxay hadal nacayb ah hadal nacayb ah waa inuu qofku u adeegsado xorriyaddiisa ra'yiga iyo fikirka si uu u dhiirigeliyo ama u faafiyo noocyada takoorka u kiciyo cadaawad ama uga qayb qaato falal horseedi doona waxyeello ama rabshado adeegsiga boorar raadiye telefishin iyo baraha bulshada ayaa inta badan ah waddooyinka loo adeegsado in lagu dhiirigeliyo waxyaabaha nacaybka xambaarsan iyo wararka been abuurka ah ciribtir dhammaan noocyada takoorka ee ku gudba hadallada nacaybka ah ka hor inta aan isu beddelin rabshado ka dhex dhaca bulshadaada ka hortag hadallada nacaybka ah adigoo wararka been abuurka ah u sheegaya mas-uuliyiinta deegaanka mar kasta qadari dadka kale
fariintaasi dhagihiina kusoo dhaceysay dhegeystayaal saaxiibayaal waxay qayb ka ahayd barnaamijka ciyaaraha ee raadiyo beerlula weli waxaa lagu sii dhowaanayaa inuu soo xirmo suuq kale iibsiga xagaaga iyadoo kowda sebtembar la filayo inuu soo xirmo hal bil wax ka yar ayaa ka hartay in gebi ahaanba la bilaabo tartamada horyaalada caalamiga ah sida horyaalka brimier leaga ee dalka ingiriiska oo ay inta badan ku loolamaan kooxaha arsenaal ciyaartooy ayaa kusoo biiray kuwa qaarna way ka tageen isbeddel badan ayaa hagaagan ka socda kooxda arsenaal waxaana jira ciyaartooy tiro badan oo kooxda laga fasaxay iyadoo qaar ka mid ahn ay amaah ugu baxeen halka kuwa kalena si xor ugu tageen suuq kale iibsigan hagaagan ciyaartooyda kooxda ee arsenaal ee kusoo biiray waxaa ka mid ah xiddiga lagu magacaabo lucas nigaret wuxuuna ka yimid kooxda lagu magacaabo nor jesland si xor ayuu ugu soo biiray dhinaca kale waxaa ka mid ah xidig lagu magacaabo david raya waxayna kaga keensateen kooxda brenford lacag gaaraysa labaatan iyo todoba milyan waxaa kaloo ka mid ah xidig lagu magacaabo tommy streford wuxuu ka yimid kooxda ajakis qiimihiisa weli lama shaacinin waxaa laga sugi doonaa maamulka garoonka fly imarati stadium xidigaha ka baxay kooxda arsenal waxaa ka mid ah xidig lagu magacaabo mika waxaa kaloo ka baxay omari benjamin waxaa kaloo ka baxay lust brown waxaa kaloo ka baxa xidiga lagu magacaabo noh colber waxaa kaloo ka baxa xidiga lagu magacaabo arthur kuwaka waxaa kaloo ka baxay xidiga lagu magacaabo tylor voran iyo xidigahaas in dhammaantood waxay kasoo baxeen akademiyadda waxayna ka waayeen boos joogta kooxda uu hogaamay macalin michael arteta nuni tavares ayaa ka mid ah kaas u aaday kooxda lazio oo si amaah ayuu ku aaday cedric suware isagana si sax ayaa loo fasaxay waxaa kaloo ka mid ah xidigaha ugu waaweyn xidiga lagu magacaabo james hillison isagana waa la fasaxay maxamed elinina isagana waa la fasaxay ciyaartooyda chelsea ka baxay iyo kuwa kusoo biiray ayagana waxaa ka mid a xidiga lagu magacaabo dowriski hal lester city ayuu aaday soddon milyan ayuu ugu biiray xidiga lagu magacaabo ay ka keensadeen ay idhaahdee macguih ayaa ka yimaaday kooxda barcelona shan milyan oo keliya ayay kusoo qaateen omar clayman aston villa ayay ka yimaaday sagaal iyo toban milyan xidiga lagu magacaabo tosin fulham city ayuu ka yimaaday qaafari ayaa ugu soo biiray dhinaca kale reneto vega ayuu basel ayuu ka yimid toban iyo labo milyan xidiga lagu magacaabo caleb wille atlanta united xidiga lagu magacaabo william palmereza labaatan iyo sagaal dhibic hal milyan ciyaartooda chelsea xagaaga ka baxay waxaa kamid xidiga lagu magacaabo louis hall newcastle ayuu aaday michael goldin naster ayuu aaday xidiga lagu magacaabo jamie copin wuxuu aaday oxford xidigahaas waxay ahaayeen xidigaha kasoo baxay akademiyada kooxda chelsea waxaa welina saaran miiska suuqa kale iibsiga xidigo badan oo ay kamid yihiin xidiga lagu magacaabo ziyaajo asagana aada ugu sii biiray kooxda galastry thiego silva oo asagana ka tagay oo qaab amaaha valmansa ugu biiray islamarkaan u saftay kulankiisii ugu horeeyay liverpool ayadan waxaa jirto ciyaartooy ay dirtay iyo kuwa islamarkaana ay soo dhaweysay liverpool ilaa iyo iminkan hal ciyaartooy maysan qaadanin waa kooxda lixda sare ee ku jirta horyaalka brimier leaga ugu adag ilaa iminkan aan qaadanin tan iyo bixitaankii georgian colob fiego alcantra ayaa ka tagay islamarkaana ka fadhiistay ciyaaraha kooxda barcelona ayuu qaab oo ugu biiray oo amaah ah asiga oo la shaqeyn doono macalin hanse feliga waxaa kaloo jira xidiga lagu magacaabo joel matib waa la fasaxay waxaa kaloo kamid a xidigaha la fasaxay xidiga lagu magacaabo nathin gible liverpool ayuu qaab friya ugu tagay adrian golhayihiina real batis ayuu ku biiray dhammaan xidigahaasi waa xidigaha ka baxay kooxda liverpool dhinaca kale city waxay soo qaateen hal xidig oo keliya waana safio waxayna ka keeneen xidiga lagu magacaabo stroyens soddon iyo saddex dhibic lix milyan ayuu ugu soo biiray balse waxaa jira xidigo badan oo ay fasaxeen waxaa kaloo ka mid ah deleb ayaa ka mid ah oo iswich ka aaday labaatan milyan ayuu ku baxay dole ayaa isagana ku baxay wolvis ayay ka iibiyeen afar dhibic saddex milyan waxaa kaloo ka mid a xidigahaasi sergio gomez real sociedad ayuu ku biiray waxaa kaloo ka mid a xidigahaasi josh adam waa laiska fasaxay iyo xidiga lagu magacaabo jamaal pastis waa xidigaha uu fasaxay macalin beb guardiola united-ka xidiga ayay soo qaateen waxaa ka mid ah loni yore lili ayay ka keeneen konton iyo sideed dhibic sagaal milyan joshua zegze bolonyo ayay ka keeneen soddon iyo lix dhibic shan milyan waxay kale soo qaateen xidiga lagu magacaabo james overy iyo xidiga lagu magacaabo zilva makis xidigaha ay fasaxeen waxaa ka mid a xidiga lagu magacaabo rafael fran waxaa kaloo ka mid a antony martial waxaa kaloo ka mid a xidiga lagu magacaabo omery franson iyo doni vandambik waxay ahaayeen kooxaha ugu muhiimsan ama lixda sare ee ugu adag ku jira horyaalka premier leaga ee dalka ingiriiska kuwaasi oo iska fasaxay xidigahooda kuwa qaarna kusoo dhaweeyey garoonkooda si ay qeyb ugu noqdaan shaxdooda koowaad ee xil ciyaareedka labada kun afar iyo labaatanka shan iyo labaatanka guud ahaan dhegeystayaal saaxiibayaal intaa waxaa ku eg barnaamijka ciyaaraha ee raadiyo berola barnaamijka intuu hawada ku jiro waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah bilaal daahirwaaney dhanka farsamadana oo saaxiibkai cabdimajiid awes intaa barnaamijka barnaamij lamid a isku maqli doono sida ay nabadgelyo
sacab badan haloo tumo